halkani waa shabakada warbaahinta idaanews dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaad
bishii na daaftay ayaa xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed jareecas iyo golahiisii wasiirada ayay qado u sameeyeen waxay ka codsadeen in garab la siiyo maadaama maamulku uu curdan yahay oo hadda dhashay marka in gacmaha la qabto la doosiyo socodkii la baro si uu socdo ayuu lagu asuumay marka waxaan u ballan qaadnay taageero dhaqaale oo lix bilood ah xildhibaanada deegaanadaas kasoo jeeda koonfur galbeed guud ahaan qabiil walba leh in xildhibaan walba lix bilood uu iska jaro bil walba shan boqol oo doolar mushaarkiisa waxaan u gudbinay liiskii xildhibaanada oo ku dhawaad sideetan ku dhawaad ah oo xildhibaanada deegaanka iyo xildhibaanada deegaan wadaagta baa isugu jira toddobaatan iyo dhowr xildhibaan ah waxaan u gudbiday guddoomiyaha baarlamaanka in lacagtaas lix bilood nala ka jaro oo lagu shubo akoonka dowlad goboleedka koonfur galbeed lagu shubo ayana looga jaro lacagahaasi maamulkana waa cusub yahay cid kaalmaynaysa male dowladii federaalka shaqaalihii iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo xildhibaanadii iyo iyo iyo ayay mushaarkoodii bixin laadahay ka daran ciidamadii waxba uma hayso mid hadda maamul ka banaanka ah inay wax u talaytaaho hadda mid loo fadhiya ma aha waayo ciidankii iyada ilaalinayay oo amnigii la sugayay ayaysan mushaar aysan siin dhowr bilood marka annaga haddii un afartii bilood saddexdii bilood maraa la helaa mushaarka xildhibaanadu helaan markii la helo inaan anagu intaas awoodeena ah inaan ku saacidno maamulkaas
sidaan ognahay gobolka baayo oo kale iyo goboladaas waxaa waayihii ugu dambeeyey ka dhacay qaraxyo iyo weeraro al-shabaab ay ka geysteen deegaanada ay maamulka koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo ma kala hadasheen maamulkaasi sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka
in badan hadda markii gobolada koonfureed loo eego goboladan koonfur galbeed meesha ugu roon oo ammaan ahaan ugu roon waaye maamulkiina hadda canaan iyo weli ma gaarin waa ugub waaye in la canaanto oo la dhaliilo weli ma gaarin wuxuuga jira afar bilood waa aas aas ah weliba uusan gruub kale oo xilka kala wareegay aysan ahayn iyaga ay bilaabeen waayo marka hadda canaan iyo iyo iyo tusaaleyn iyo midna male muhiimadda waxaa waaye sidee loo dhaqaajiyaa oo kaalmo loogu helaa si uu u istaago oo una una socdo muhiimaddu intaas waaye waxa baydhabo iyo iyo iyo iyo iyo ka dhacaya marka iyo iyo qoryoori iyo iyo iyo afgooya ka dhacayana waxyaabahan oo oo oo dalkao dhan ay ka dhacayaan ay lamid yihiin wax deeriya maaha
ugu dambeyn maxaad u jeedinaysaa dadka ku nool koonfur galbeed gaar ahaan maamulka hadda ee uu hogaamiye sharif xasan shaqada
waxaan kula dardaarmayaa shacabka inuu horta maamulkoodii taageero meel haddaysan maamul lahayn oon kala dambayn lahayn xitaa diinta iyo cibaadada cibaadada waa ku yeelanaysaa marka maamulka koonfur galbeed deegaanadu ay hadda ka sameynayaan degmooyinka iyo goboladuba ay ka sameynayaan iyo dowlad goboleedkooda koonfur galbeed inay taageeraan ad iyo adin iyo maskax ku taageeraan si ageysi isugu taago looguna diirsado oo waxyaabaha waajibaadka ee saaran laftiisa si uu u guto taageero dhinac walba ah